she ain't no woman, shit. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa galabnimo sabti ah bisha febrwarina waa toddoba sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo efemyada geeska afrika idaacaddayada galabnimo waxaa sii wada jira halkan idinka daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo wahab maxamed colaad xasan
walaalooda ogtaad waa saxani wasaaradda gudaxooyaha gaashaamigaan kasoo noqday mar laakiin de saa ogtahay shalay maanta ma maantana shalay ma waqtigii waa isbedelay shalay markaan wasiir korreyn gaashaami ka ahaana sibay ahayd maantana hadda waa si kale waana ogtaad xukuumaddu shalay tirada intay ahayd iyo maanta intay tahay isku mid maaha marka waxyaaba badanaa sababay runtii aan hadda ahayn hataa labaa laga dhigay halay ahaayeen iyo waxaa hadda
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan kulmiyo xirsi oo dhowaan loo magacaabay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga balse sheegay inuu iska casilay xilkaasi waraysi ayaanu idinka haynaa qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadaal ay wadaan xubnaha koongareeska maraykanka oo ah inaan la xidhin adeegyada xawilaadaha waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan ayaad maqli doontaan sidoo kalena barnaamijkii hambalyada iyo heesaha marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
georgia mujai oo ah xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka kenya ayaa sabtida maanta ah lagu dilay magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya xildhibaanka oo ka tirsanaa xisbiga kabere ayaa toogasho lagu dilay isaga ah, laba laaladiisa ka mid ahaa iyo wadihii baabuurkiisa master mujai ayaa ragga hubaysanay ay weerareen xilli uu ka soo noqday kulan ay qoyskiisu lahaayeen madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa sheegay in sida hadalka uu u dhigay uu aad uga argagaxay kana murugooday dilka dhacay waxa uu sheegay inuu filayo in boolisku uu adeegsado oo ma adeegsan doono xeelado uu kusoo qabto kuwii dilkaasi geystay hogaamiyaha mucaaradka raila odinga ayaa cambaariyey dilka xildhibaanka isaga oo sheegay inuu qayb ka yahay gacanka hadal siyaasadeed oo baahsan iyo amni la-aan ka ogan kenya kenya ayaa muddaba la ildarayd rabshado lala xiriirinay- lala xiriirinayay ururo islaamiyiin ah oo al-shabaab xiriirla leh
ugu yaraan saddex qof ayaa dhintay ku dhowaad toban kalena way ku dhaawacmeen iska hor imaad salka ku haya colaad beeleed oo maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wariyahayaga xuseen xasan dhaqane ayaa warkan nooga soo diray halkaasi dagaalkan labada maleeshiya oo beeleed ku dhex maray magaalada beledweyne ayaa waxa uu sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac gudoomiyaha magaalada beledweyne maxamed macalin cismaan khalaafo ayaa waxa uu sheegay in ilaa saddex qof ay ku geeriyootay iyo dhaawaca in ku dhow ilaa toban qof oo kale dagaalka dagaal indha- indhakakacyo u ahay dagaal macnaha een- een oo loo diyaar garoobay oo cid walba tan kale ay kusoo duusho ma aha Een, dhimashada waa saddex dhaawacana waa yar yahay ilaa toban iyo sideed ama sagaal xawaali meelahaas hadda aan ku qiyaasaynaa waan weliba dhaawac alxamdulilaahi dhaawacaasna waa dhaawac aad oo yaro fudud waaye Een, dagaalkaasi waa joogsa maanta ciidamada amisom iyo kuwa militariga soomaaliya ayaa soo afjaray dhammaanteed dagaalkaasi dagaalka labadan beelood ayaa tan iyo maalinnimadii shalay waxa uu si goosgoos ahi uga soconaya xaafadda howlwadaag waxaana meel wanaagsan maraya dhexdhexaadin ay wadaan odayaasha magaalada
kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga xuseen xasan dhaqane fallaagada shiicada ee ku xoogan dalka yemen ayaa soo gebagabeeyey la wareegistoodii awoodda dalkaasi jimcihii shalay iyagoo ku dhawaaqay inay kala direen baarlamaankii dalkaasi iyo dhismaha gole cusub oo xukunka dalkaasi sii haya maleeshiyada xuutiyiinta ayaa ku sheegay war qoraal ah oo laga sii daayay telefishinka dalkaasi in golahan oo ka koobnaan doona shan xubnood ay maareyn doonaan dalkaasi ay shiicadu ku badan tahay muddo laba sannadooda kooxdu waxay intaasi ku dartay inay soo dhisi doonaan golo baarlamaan qaran oo ka koobma shan boqol iyo konton iyo kow xubnood oo bedeli doona baarlamaanka ay kala direen islamarkaana golo cusub uu soo dooran doono golo hogaamin ama madax ka noqda waddankaasi saraakiisha aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa sheegay inay xaqii inaanay xaqiijin karin sheegashada ururka daacish ee ay ku tilmaamayaan in duqaymo xagga cirka ah oo dalka jordan uu qaaday ay ku dhimatay haweenay u dhalatay dalkan maraykanka oo ururkaas gacanta ugu jirtay haweenaydaas oo u shaqayn jirtay hay-adaha samafalka haweenay u hadashay golaha amniga qaranka ee maraykanka ayaa sheegtay inay si weyn walaac uga muujinayaan wararkan soo baxaya iyada oo hadalkeeda sii raacisay inaanay ilaa hadda haynin caddeymo taageeri kara sheegashada ururka daacish galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a koob iyo toban xubnood oo ka tirsan labada aqal ee kongareeska maraykanka oo laga soo doorto gobolka ohio ayaa ka codsaday xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry in uu soo farageliyo oo uu joojiyo xidhista kownada xawilaadaha soomaalida haddaba tallaabadan waxaa si weyn uga soo ama u soo dhoweeyaan idhaahdee soomaalida ku nool dalkan wariyaha v o a cabdikaafi yuusuf aadan ayaa warbixintan ka soo diray gobolkaasi ama halkaasi ohio
hay-adda oxfom america oo laga leeyahay waddankani maraykanka ayaa walaac fara badani ka muujisay tillaabada uu qaaday bangigani warbixin ay hay-addu soo saartay ayay ku sheegtay in haddii la joojiyo xawaaladani ay soo food saari karto xaalad bili-aadannimo dadkii caawinta ka heli jiray soomaalida ku nool waddankani maraykanka hay-adda ayaa intaasi ku dartay soomaalida maraykanka inay u diraan soomaaliya lacag dhan laba boqoloo milyan ilaa iyo afar boqoloo milyan sanadkiiba dhinaca kaleto koob iyo toban xubnood oo ka tirsan aqalada kongarees iyo senatarka oo uu hogaaminayo sharon brown oo laga soo doorto gobolkaani ohaayo ayaa si wada jir ah uga hadlay arrimaha xawaaladda iyagoo ugu yeeray wasiirka arrimaha dibadda dalkani maraykanka inuu tillaabo deg deg ah qaado xasan cumar xasan dheere waa guddoomiyaha jaaliyadda gobolkaani ohaayo waxaanan weydiiyey bal dareenkiisa ku aadan warbixinta ay soo saareen koob iyo tobankan xubnood runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay go-aanka maanta ay qaadeen kongareesku oo ay rabaan inay wax kaga qabtaan baahida dadka soomaalida qabaan dadka walaalahooda lacagaha ay u diraan oo la joojiyey bishan janawari lasoo dhaafay keedii bay ku dhawaaqay bangiga ugu weyn oo lacagaha bixiya in uu joojin doono lacagaha xawalaadaha oo soomaaliya loo dirayo kadib communitiga walaac badan baa ka muuqday waxaan la xiriirnay senatarada iyo kongaresmaanada statekiyaga nasiib wanaag warqadaan u qornay waana la kulannay inay maanta ka jawaabeen marka maanta iyadoo uu hogaaminahayo congressenator leh magaciisa sherod brown oo ohaayo laga soo doorto iyo koob iyo toban kale oo ka mid a iyaguna congressional leaderska baa maanta warqad waxay u qoreen wasiirka arrimaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ay ka codsanayaan in si deg deg wax looga qabto lacagaha soomaaliya loo dirayo waayo waa xaalad khatar ah oo malaayiin soomaaliyuhu ay runtii ay u baahan yihiin maalin walbaba xasan haddii ay codsiga ay soo jeediyeen iyo tillaabo degdega in laga qaado arrinta tani haddii ay socon weyso midaasi ay noqoto in la xiro xawaaladaha maxaa xigi doona maxaa dhici doona isla runtii waxa weeyaan sida ay muujiyeen hay-ado fara badan oo ay ka mid tahay oxfam america oo dadaal badan hawshan ugu jirta hay-ada hay-ad caalami ah oo bini aadamka taageerta oo waxaa laga baqayaa inay timaado markaas in dad soomaalida dhibaata ay soo gaarto kuwa halkan ku nool dhibaata ay soo gaarto kuwa soomaaliya ku nool dhibaata soo gaarto kuwa soomaaliya ku nool inay waayaan wixii ay heli jireen iyo dhaqaalihi ay ka heli jireen walaalahood iyo faamiladooda kuwa halkan joogana in intay si suuq madow a lacagaha isku dayaan inay ku bixiyaan ay markaas dembi galaan oo markaas dhibaata ay u timaado ayagii oo communitiga halkan joogtay in leeyahay marka dambeeta ayada ruuxda khatar inay gasho taasaan runtii cabsi ka qabnaa waanu ku faraxsannahay runtii warqada maanta la diray ee u direen senatarada iyo congressmanadu waxay u direen white house-ka waxay u direen wasiirka lacagta waxay u direen hay-adaha consumerska bay u direen dadaal badan baana runtii jira waxaana rajaynaynaa in wax badan laga qabto runtii waxaan kale oo asagana in mudan in la sheego nin congressman oo minnesota laga soo doorto oo la yidhaahdo keith allison oo dadaal aad u badan isaguna ku jira oo congresskaas koob iyo tobanka nina ka mid a oo dadaal ku jira annaguna haddaanu nahay jaaliyadda soomaalida ohaayo halkan waanu dadaalaynaa waxaan nala shaqaynayaa sidoo kale dadka xawilaadlaha ah oo soomaalida ah waana ugu mahadnaqaynaa dadaalka kulligay sidoo kaleto waxaan booqday goobaha xawaaladaha soomaalida suuqa shabeello mool waxaan kula kulmay cabdulaahi ismaaciil axmed oo ah madaxa bariga maraykanka ee xawaalada tawakal iyo sidoo kaleeto macaabiisha xawaalada tawakal waxaanan weydiiyey bal dareenkooda ku aadan arrintani baan usoo dhoweynayaa sababtoo ah waa wax loo baahayo waxaweye nolosha ku xiran dad badan oo eh, haddii laga joojiyo xawaalada ama lacagaha loo diro meel loo marsiiyo la waayo in laga yaabo inay eh, noloshooda waayaan marka eh, wax oo businessa oo faa'iido ku fadhida maahan waa waxaweye wax oo nolol eh, dad bila'aadana noloshoodii humanitarian ahaan eh, lagu saborgareeyo wey lacagaha loo diro marka aad baan usoo dhoweynayaa waana wax loo baahan yahay cid kasta oo eh, hawshan ka qayb qaadatana waa soo dhoweynayna magacayga waa maxamed bashiir saciid oo ku nool gobolka ohaayo kana mida ganacsatada gobolka ohaayo kana ah macaamiil xawilaada tawakal aad baan usoo dhoweynaynaa een, senatarada iyo koongareeska iyo dadka arintan usoo dadaalay waana ku garab taagannahay haddaan nahay een, dadka ameerika ameerikaanka ah een, waxaana u aragnaa arrin aad iyo aad muhiim u ah aana lagu degdegin xawilaadaha in la joojiyo sababto haddii la joojiyo dad badan baa noloshooda ku xiran tahay kasoo qaad aniga muwaadin ameerikaanaan ahay faamilkayga iyo xaaskaygana waxay ku nool yihiin soomaaliya meel aan wax u mariya ma helayo haddaanan xawilaadaha haddii la joojiyo marka aad baan u taageerayaa insha allah arrintan ay wadaan sanadkeenna sharafta leh
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a cabdikaafi yuusuf aadan oo warbixintan ka soo diray colombus
halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington toddobaadina u dambeeyey waxaa kulanno kala duwan ay u socdeen guddiga doorashooyinka ee somalilan iyo xisbiyada qaran arrimaha sida weyn ay kulamadaasi uga wada hadleen waxaa ka mid ahaa qabsoomidda doorashada soo socota diiwaangelinta codbixinta iyo qodobo la xiriira arrimahaasi haddaba guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa warbaahinta uga waramay kulamadaasi ay la qaateen guddiga doorashooyinka iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen ismaaciil xuseen farjar ayaa qadka taleefonka ee magaalada hargeysa kula xiriiray guddoomiyaha isaga oo weydiiyey waxa ay guddiga doorashooyinka ka wada hadleen somalilan xilli doorashoy hadda dee loo haruub qaatay waxaa la filayey oo aanu ku rajo weynin dooratiga doorashada in hadda kasoo horeeyo gabadhac badan baa ku yimi hase yeeshee commishonkii waxaa la socotaa in la ansixiyey xeerarkii qabyad ahaana in la ansixiyey guddiga doorashooyinka qaranku waxay hadda gacanta ku hayaan inay soo saaraan khariidadii doorashada lagu gelayey arbacadii bay la kulmeen axsaabta qaranka waxaanay sheegeen maadaama ay bixiyeen qandaraasyo shirkadihii fulin lahaa diiwaangelinta codbixiyayaasha ay harsan tahay in maalmo gudahood lagu saxeixo qandaraasyadaas kadibna ay cayimi doonaan waktigii diiwaangelintu bilaabmaysay waktigii dhammaanaysay iyo waktigii doorashada la qabanayay insha allahu waan gartay marka waxaa muuqataa in dibu dhac uu jiro marka la eego farsamo ahaan ilaa hadda maxaa la odolasayaa inay doorashadu dibu dhici karto kalsooni buuxda ayay ku qabaan dee haddii ay doorashadii qabsoomayso sanadkan gudihiisa ilaa bisha tobnaad baa lagu qiyaasay in doorashada qabsoomi karto marka maalin walba la calculate gareeyey la xisaabiyey ilaa waktigaa in doorashada qabsoomi karto marka xisbi ahaan idinku raalli ma ka tihiin waktiga farsamo ee guddiga doorashooyinku ay soo bandhigaan inaad ku eh, taageertaan xisbi ahaan anagu dee kalsooni baanu siinay guddiga doorashooyinka qaranka waxaanu jeclay in doorashadu waktigeedii ku qabsoonto hase yeeshee wax ka hor dhici mayna waxaanu sugaynaa waktiga ay dee soo jeediyaan guddiga doorashooyinka qaranka waan gartay En, su-aal kale haddaan jeclaan ku weydiiyo deeqbixiyaasha gacan ka geysta doorashooyinka somalilan En, iyagu ilaa hadda dadaaladan socda qayb ma ka yihiin deeqbixiyaashu waxaan ku kalsoonnahay inay dadaal weyn ugu jiraan inay dhammaystiraan geedi socodka somalilan dimuquraadiyadiisa hadday dhaqaalo tahayna dhaqaalihii dhinacooda way kasoo diyaariyeen waxaanay jecel yihiin kuna celceliyaan in doorashada wixii caqabadaha laga hor saaro lana qabto En, shuruucda markaad eegtid eh, marka laga hadlayo en, doorashadan soo socota ma waxaa la gelayaa en, baarlamaankii iyo madaxtooyada mise madaxtooyada keliya markaad shuruucdii aad eh, gole baarlamaan guddoomiye golaha wakiiladana waa tahay dee si aad warbaahinta kala socoteen baarlamaanku wuxuu ansixiyey cod aqlabiyada tuseeda ku ansixiyey in labada doorasho madaxweynaha iyo baarlamaanka mar la wada qabto madaxweynuhuna dekreetu kusoo saaray arrintaa oo uu ku waafaqay in la wada qabto doorashada madaxweynaha iyo ta baarlamaanka marka dee option kaloo meesha yaallaa ma jiro marka xisbi waxaan technical ama farsamo ahaan looga shaqaynayo labada doorasho iswan weeye mise mid ka mid a laga shaqaynaya sharci ahaan marka la eego maadaama resolutionkii baarlamaankuna uu yaallo go-aankii golahu dekreesyadii madaxweynuhuna uu yaallo option kale ama eh, xa- mid kaloo meesha miiska yaalaababa ma jiro oo intaasu laga shaqeeya waan gartay doodaha ugu badan adigu ku dhacdo waad ka dhirigsan tahay waxaa ka mid a een, adigu waxaad hogaamisaa xisbigii wadani oo aad guddoomiyihiis tahay sidoo kale golihii wakiilada ayaad hogaamisaa dad badan baana isweydiinaya labadan xil aad isku haysid maadaama xilli doorasho la gelayo inay arrintaasi tahay een, inaad weli doorasho diyaar loo yahay iyo in kale marka haddaan adiga si toosa kuu weydiiyo diyaar ma u tahay midkood inaad ka tanaasushid ha doorashadii insha allahu markay eh, hadda dee waqtiyeeyo eh, waxay noqonaysaa eh, waqtigii ku munaasibka inaan ka tanaasulo haddii la hayo.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ismaaciil xuseen farajar ayaa qadka taleefonka ku wareysanayey waxaana uu ka waramayey doorashooyinka arrimahaasi waxaana uu ahaa guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo u waramayo xuseen waa waryaha iyaga ismaaciil xuseen farjar
galabnimo wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna maxkamadda gobolka hargeysa ayaa maanta xukun xadhig ah oo kala duwan ku riday dhalinyaro lagu eedeeyey in ay rabshado iyo ammaan darro ka abuureen magaalada hargeysa halka qaar kalena ay u xidhan yihiin falkaas wariyaha v o a ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa arrintaas ka wareystay afhayeenka ciidanka booliska somalilan gaashaanle cabdulaahi xasan faarax waxaana ugu horreyn weydiiyey in uu ka warbixiyo xukunka lagu riday dhalinyarada iyo waxa ay ku eedeynayaan
Een, waxaa xabsiga aanu u diray afar iyo konton een, dhowr iyo labaatanna waxay ku jiraan saldhigyada Een, waxaa maanta een, xadhigyo iyo xabsiyo kala duwan lagu xukumay Een, tiro gaadhaysa ab toddobiyo labaatan oo labada qaybood qaybta beri qaybta galbeed ee caasimadda ah xukumo ka bilaabma shan bilood ilaa saddex sano laba sano inta udhexaysa ayaa lagu kala xukumay nin walba siduu fil- falku ugu cadaaday ama een, dee qodobka lagu eedeeyey nin walba waa la soo baadhay gal baa loo sameeyey waa mara- maragyaa ku furay saasaana lagu xukumay Ee, kuwa maqana ee, waa dham- oo ku dhumaalaysanaya tuulooyinka oo aanu raad goobayn oonu ee, warkooda haynana waa la raadinayaa insha allahu gacan baana lagu dhigi doonaa waxyaabaha loo cuskaday xukunkoodii dembiyada lagu eedeeyey waxaa lagu eedeeyey fawda abuuris iyo rabshad magaalada khalkhalgeliyeen qaar waxaa lagu xukumay burcadnimo oo inay dee een, dariiq qaadico dariiq qaar waxaa lagu xu- waxaa lagu xukumay inay kha- khasaare geysteen oo dhaawacayeen iyo iyo burbur iyo burburin dee mehereed geysteen waxay boobaan meheradaha qaarkood habeenkii waa niman u soo baxay inay fawdo caadaystaan marka la xukumay halkee geysan ma maxkamadda gobolka xukuntay mise maxkamadda degmada maxkamadda awoodda u leh ee gobolka xukun- oo ku xukuntay xabsiyada kala duwan Een, waxaana loo gudbiyey jeelka xabsiga xabsiga magaalada hargeysa loo gudbiyey waxaana la geyn doonaa xabsiyo fogfog oo aan magaalada ahayn baa deg deg loo geyn doonaa insha allah sababtoo ah waxa weeyaan anshaxa ha ku qaateen haddii magaaladu joogaan in gurigiisi doo lagu biilinayo waa in meel ka fog caasimadda la geeyaa sidaynu ognahay sharcigu wuxuu dadka qaar u ogolyahay xadhigga lagu xukumo in la iibsado iyagu iibma leeyi meel la iibin maayo waa fawdo waa tiri toban waa nabadgelya daro kuwana loo iibin maayo dhalinyartani waxay dadka qaar yidhaahdaan markay firaaqo heleen ayaa keentay inay sameeyaan shabakaday sameeyeen isku xidhan oo amniga wax u dhameeya sidaad sheegayso intii waxaanay abuurmayeen iyo intii ay kobcayeen maxaa wax uga qaban weyden waanu ku qaban jirnay boliisku had iyo jeer hawshan maanta aanu ku jirnaanu leenahay waa howlgalkii guushu waa mid weligiiba socday laakiin iyaga xaggooda fawdadu ka soo badata oo awal dee waxa weyaan meelaha iyaga islaaya iyaga iyaga baanu kala celin jirnay may jiri jirin inay dee een, toos inay meheradaha iyo iyo iyo iyo dee dhaca inay sameeyaan oo dadweynaha ka hor yimaadaan waay guddi baa jiri jirta loo odhan jiray guddida nabadgelyada gobolka oo arrimahan la tacaali jiray dadka qaarna waxaa leeyihin waqtiga guddidaasi jirtay mabay jirin dhibtan iminka taagani Ee, waana la baabiyo xukuumadda iminka joogtaa markay talada qabatay guddidaa waa la kala diray Een, masalada baahidaasi way taaganta kolley rool wuu jiraa een, loo baahan yahay haddana halkii waxaa inoo buuxin maxkamadda inoo buuxisa maxkamadaha ayaa inoo buuxiya tiri tobantigaasaan ku qaadnaa waay in la xidho oo la xukumo dabeete berri uu qofku soo baxo dhibta halkii kasii wado hal aan ahayn in la xidho ma haysaa waxaanu dhahaynaa in een, waalidka aan wacyigelino awareness inaanu dadka siino in nin walba waalidkiisa ogaado waxaaba laga yaabaa een, horta een, jeelka madheere waxbaa lagu baraa yararka si fiican baa wax lagu baraa oo way ka socotaa laakiin oo waalidkiisu dabagalo oo uu ilmihiisu halku maraya ogaado xalka kaa xalka kaasa ugu dhow xidhiir ma la yeelateenoo ma la kulantaan waalidiinta iyo guddiyada xaafadaha ka dhisan ee arrimaha amniga ka shaqeeya waan la kulannaa maalin dhaweyd baa waan isugu yeedhnay guddiga nabadgelye iyo arrimaha bulshada si ay waalidiinta iyo wacyigeliyaan annaguna ubka biliis ahaan biliisku waxa weeyaan wuu ubadkoodu u shaqaynaya kuwan annagu waanu u edbinayna waa edabtii waalidka oo kale biliisku waa waalid waay gabagabadii su-aasha u dambaysa waxaa la ogayay saldhigyada iyo jeelasha lagu xidho dadka dad badan baa la isugu keenaa qof wax dilay mid wax kufsaday mid wax dhacay dadkan rabshada samaynaya kiiskoodu ma gaadhsiisna halkaa qaar baa jira da-yar oo laga yaabo haddaad xabsi ugu geysaan qof wax dilay inuu ka kororhsadaba aqoon kaloo la xidhiidha sida wax loo dilo arrintaa ma ka hortagteen iyaga ma gaarsama u xidhaan inaanu yarayno dembiyada waaweyn ama dembiyada halisa inaanu yarayno wixii dhallinyaro ah da-yar waanu eh, gaar baanu u dhignaa kuwan eh, wixii isku kiisana dhinac baanu isku geenaa haddii anaa dee baarsahaan u kala ilaalinaynin marka da-yartiyo dadka waa waa kala socda waan kala soconaa absolutely waan kala soconaa kaasi wuxuu ahaa gaashaanle cabdulaahi xasan faarax afhayeenka ciidanka booliska somalilan oo magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye
akhyaarta hawada naga dhagaysanaysaan v o a ayay kala socotaan warbixinada iyo wararka aad maqlayseen haatana mid ka mid a wasiir ku-xigeenada uu dhowaan ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa sheegay inuu iska casilay xilkaasi loo magacaabay cabdiraxmaan kulmiye xirsi cabdiraxmaan dheere ayaa v o eda u sheegay inaan lagala tashan xilka loo magacaabay islamarkaana uu khilaafsan yahay habka awood qaybsiga soomaalida cabdiraxmaan hore ayuu usoo qabtay xilkaasi inkastoo hadda wasaaradda gaashaandhigga ay leedahay laba wasiir ku-xigeen iyo wasiiru dowla qadka taleefonka ee magaalada muqdisho ayaan kula xiriiray waxaana ugu horreyn weydiiyey sababta uu isu casilay
bismillahi raxmaani raxim wasalam saa hore u cadeeyo waxaan iska casilay xilka wasiirka gaashaandhiga waxaana sababa laba sababood saa ogtahay soomaalida hab awood qaybsi ayaa jira wax u qaybsato habkaas awood qaybsiga soomaaliya maanta wax ku qaybsatana uu khilaafsan yahay boosishinka lagu magacaabay iyo habka lagu magacaabay midda labaadna sida wax loo magacaabay iyo siday tahaana wax wada tashiyo gaar aniga lagalama yeelan saas daraaddeed markaan labada sababood fiiriyey lana tashtay runtii bulshada qaybaha kala duwan waxaa ii soo baxday inaan halkaas ka casilo cabdiraxmaan waxaan la soconnaa inaad ka mid ahayd xubnihii ugu calcaddaa ridistii ra-iisul wasaarihii hore marka ma dhici kartaa in wax intaa ka weyn aad filaysay oo xilkan aad saluugsan tahay arrinta ku saabsan awood qaybsigana ay iska tahay uun marmarsiyo horta arrinta awood qaybsiga wax marmarsiyaa maahan de soomaalida si kale wax kuma qaybsataa awood qaybsigaasay wax ku wax ku qaybsataa ra-isul wasaarayaasha dee riristoodii iyo doogistoodana dee markasta marxaladii taagna dalka ayaan xal u arkayay siday markaas taagan tahay uun talada ilaahay xalka ku jiray wax gaara iyo orod gaara iyo position gaara oo aan dagaal u galay ama qorsheynayo ma ay jirin hadday jiri lahaydna de haddaas kaba qaadan lahaa laakiin hadda runtii waxay khilaafsan tahay habka qaybsiga aan ku qaybsano saasaan iskaga casilin wax kaloo kale ay jiraan ma jiraan marka haddaad arrintaa naftarkeeda dadweynaha ku dhegaysanaya aada u bayaamiso hadka awood qaybsiga ay khilaafsan tahay ma waxbaad seegteen oo wixii aad filayseen baad weyseen mise waxbaa laidiin sod buriyey walaalow dee waxnadalo dee wax gaaran lama sheegto wax dee kursi bay wax u qaybsadaanoo dee xukuumadihii iyo baarlamaanka iyo hab eelood iyo wax loo qaybsadaa waa ogtahay soomaalida hadda maahana dadku waa iska qabaayil habkaas ayaana wax loo qaybsadaa habka wax loo qaybsanaa bay khilaaftay hadda wax gaara iyo position gaar oo oo yaxayinaa ama noocayinaa may jirin habka soomaalida wax u qaybsato inuu khilaafsan yahay si guud waa gartay waa markii saddexaad cabdiraxmaan tan iyo markii la magacaabay ra-iisul wasaare cumar uu ku dhawaaqo golo wasiiro oo aan weli baarlamaanka la horgeyn dabcan mucaaradnimo ayaa kaa muuqata oo waad ka soo horjeesatay haddii xukuumadda baarlamaanka la horkeeno codkaaga ma siinaysaa runtii aniga codkayga markaan dee baarlamaanka tagaa la ogaan doonaa iyo isagu noqon doono hadda wax macnaha makush ma samaynaysa inaan kuu sheego laakiin de xukuumadda baa la magacaabay aniguna dee waa laigu soo daray waana iska casilay waana she madaxdana waa gaarsiin aan hadda diyaar u ahayn inaan sida hadda ay tahay aan nooga shaqeeyo wa waa gartay marka xukuumaddan la dhisay sidee kuula muuqataa marka laga reeba inaad adiga iska casishay oo aad u fiirisay awood qaybsiga xagga beelaha dhismaheeda kale sidee kuula muuqdaa wallahi saaxiib wada xukuumadda hadda wax gaara si gaara wax oga sheega ma rabo aniga inta iga qusaysaa rabaa inaan kula shargareeyo kulley waxaan isleeyahay dad dhallinyaraa meesha waa ku jiraan baarlamaankan laga rabaa go-aanka ugu dambeeya inay ka qaataan inay dalkaan socon karaan inay ka shaqeeyaan iska shaqayn karin go-aanka ugu dambeeyana ayagaa iskale oo markaa ama shaqada u fasixi doona ama shaqada ka celin doona wixii baarlamaan ka soo baxana anigu runtii waa soo dhaweynaya waana waana ku qaraxsanahay laakiin dee hadda intay baarlamaanka baashaa ka tegeysa mar raba inaan kasoo hordhaco cabdiraxmaan horey wasiirkii ku-xigeenkii gaashaandhigaad usoo ahayd oo soo noqotay oo aad ku qanacsaneed ood ku shaqaysay hadda wasaaradda keliya laba wasiir ku-xigeen leh iyo iyo wasiiru dowle ayay wasaaradda gaashaandhigga noqotay dadka qaar baa hadalka u dhigaya in labada wasiir ku-xigeen aad diidan tahay oo aad rabti inaad kaligaa wasiir ku-xigeen ka noqoto walaal horta waa ogtahay de waa sax ani wasaaradda wasiir ku-xigeenka gaashaandhiggan kasoo noqday mar laakiin dee saa ogtahay shalay maanta ma maantana shalay ma waktigii waa isbedelay marka waxaan is leeyahay runtii shalay markaan wasiir ku-xigeen gaashaandhig ka ahaana sibay ahayd maantana hadda waa si kale waana ogtahay de xukuumaddu shalay tirada intay ahayd iyo maanta intay tahay isku mid maaha marka waxyaaba badanaa sababay runtii aan hadda ahayn hataa labaa laga dhigiyo halay ahaayeen iyo waxaa hata macno gaara ma suubinayso laakiin waxaa macno gaara suubinaya inaysan waafaqsanayn habka waseegsiga kaasi waxau ahaa cabdiraxmaan kulmiye xirsi cabdiraxmaan dheere oo sheegay inuu iska casilay jeegadii ra-iisul wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee loo magacaabay halkaad nagala socotaanna waa idaacadda v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo hayaa caashe ibraahim aadan iyo ismaaciil xuseen farjar
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waa ismaaciil xuseen furjar iyo anigoo ah caashi ibraahim marka ismaaciil bal hadda ugu horreysa waraaqo fara badan noonayna maanta waraaqo aad bay noogu badan yahay cashay marka tan ugu horreysa dhinaca war waraaqda ugu horreysa ee gacanteeda ku soo hagaagtay haddii aan soo qabto waxaa la leeyahay marka hore waxaan salaamaynaa bahda ama daadihiyaasha barnaamijka salaamaha iyo hambalyada ayaa lagu soo qoray waraaqda cashay waxaan filayaa caashaa lagu bilaabay dhinaca salaanta anna daanduri baanu qaaday waa tahay marka annagoo dhan noo wada qaad wasan lene doctor cabdicasiis maxamed axmed doctor cabdinaasir maxamed cabdiraxmaan doctor cabdi suudi ibraahim doctor mustafe cabdi xasan mustafe axmed faarax maxamed cabdi xasan muuse cabdi axmed dhimbiil maxamuud siciid cadaad khadar maxamed cawil xasan cabdulaahi cabdi cabdisamed bashiir libaax cabdiraxmaan gurey diiriye dhammaan asxaabtaasi waxay hambalyo dhalasho u dirayaan baa layidhi faysal maxamed cilmi iyo xamda maxamed saalax oo ay gabadhi ugu dhalatay ka hosbitaal ee magaalada hargeysa gabadhaas yarna waxaa loo bixiyey mabsuud faysal maxamed waxaanan leenahay soo barbaar aniguna amiin ayaan u raacinaya soo barbaar waan leeyahay warqadanna waxa ay ka timid asxaab fara badan waxaa ugu horey marka hore baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka salaamaha waanu salaamayna waanu idinka guddoona marka xiga beerhaadin annagoo kale ah abi xasan buule cabdulle xuseen xasan buule aadan xasan buule iyo xaaskiisa faadimo cali isaaqa xasan buule cabdikariin xasan buule nuuriyo xasan buule iyo firdowse xasan buule iyo faysal cabdalla derow cabdiraxmaan derow mustaf isaaq derow iyo dhammaan reer derow iyo sidoo kale xabiibe axmed daarood baa la yidhi iyo aamine xaaji cabdi iyo sahro xaaji cabdi iyo xuseen cabdi sheekh iyo nimco shariif maxamed sheekh ibraahim wuxuu ku magac dheer yahay gees dheere iyo sidoo kale cusmaan macalin ibraahim oo cusmaan footo ku magac dheer iyo aabee cabdi xasan macalin iyo hooyo madiine shariif ibraahim asxaabtu way fara badan yihiin qaar kalaa dhiman aan raaciyo waxaa kaloo ku jira ugaas cabdi xasan maxamed shariif ibraahim oo loo yaqaano gardhuub iyo sidoo kale xasan shariif ibraahim baaqe iyo xuseen shariif ibraahim waa xuseen yare iyo ismaaciil shariif ibraahim iyo cabdulqaadir shariif ibraahim iyo nimcaan caydiid axmed iyo ugu dambeyntii cabdulfataax axmed suule oo loo yaqaano coday dhammaan asxaabtani faraxa badan la soo akhriyo oo dhan waxay tahanid dhalasho u dirayaan cabdalle xasan buulle iyo xaawo luul waa xaawo luul cabdi xasan oo laba wiil oo mataano ah ay ugu dhasheen waxaa la yidhi oregon waddankan maraykanka gaar ahaan portland oo laba wiil oo mataano ah ay ugu dhasheen oregon portland dalkan maraykanka waa bisha january lix iyo labaatan markay ahayd ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana loo kala bixiyey bay yidhaahdeen abshir cabdalla xasan buulle iyo ayuub cabdalla xasan buulle waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaara ducadana waa xaggiina baa laba wiil oo mataano ku dhashay dalkan maraykan gaar ahaan portland waan gartay waad ka xiiqday dadka aad bay u badnaayeen aad bay u badnay malaha labada wiila dhasha aad soomaad soomaalidana in wiilku dhasho aad si gaara u doorbido marka way u qalantaa inkastoo laysaga daba yimid way u qalantaa marka in dadkaasoo dhami ha ay hambaliyayaan oo aad tahay soo barbaar baan leenahay oo noqda kuwii dalkooda dadkooda iyo diintoodana anfaca aamiin caashay maantana dhalashooyinka aad inoogu badan waraaq kaloo dhalashaan haya barwaaqay sheegayaan marka hamba waraaqdan welibana waa qof aan aada u garanayo maxamed xuseen jaamac oo ku magac dheer rambo oo hargeysa jooga oo weriye ka tirsan geeska africa maxamuud cabdi jaamac xuuto guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan ee solja maxamed ciise aadan isna ka tirsan telefishinka qaranka somalilan sahre ciidla nuur anigana xagga dambe igaga dar
tahay anna anna igu dar adna waan kugu dar le waan fadhiya dherigan dul fadhiyaay dherigaa dul fadhida dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan aadan xasan aadan wasiirka diinta iyo qaafta iyo arrimaha dhaqanka ee jabuuti iyo weliba doctor moha daahir faarax oo wiil ugu dhashay dalka beljumka wiilkaana waxaa loo bixiyay jaamac marka waa hambalyo dhalasho waa garta marka bal haddii hambalyada dadka kala duwan saxafiyiin wey inta dirtay ba adna adiga xagga dambe kaga daray annaga aniga isku daray waa garta maxaa usoo qaban lahay
ma dhinaca heesta waad is leedahay waxay u qalantaa in hees allaileh loo raaciyo hees wanaagsan waa tahay hees waxaan soo qaban lahaa mise dhinacaa ugu daaya ismaaciilo anu haddaan israa deriga eeg anu xaggii hore aanu noqonayaa way xaggan dambe waxa laga yaaba haddaan wax yaro dhegeysan qoladii hore aan yaro dhegeysan bal meel un ka soo qabo marka waxaan waxaan soo qaaban lahaa faadima haldhaa waa uu dabayliyahay taasaan aad ugu aqaanaa
taa laftigeedaba taasaad soo qabat taa laftigeedaba waa tahay dabayliyahay naf baa dibad iga jirto dan baa ay hogaaminaysa waaw waa heesan aad u jeclaa
Yeah.
dee tahaniyadaas jaamacyare ku socota wiilka cusube belgium ku dhashay ee doctor maaha iyo aadan u dhashay Ah.
dee dabayshiinu sii raacinay hayo waxaad leedahay dabaysha ha u geysa halkaa ha u geysa waayo kala dheer waa tahay waa tahay waxaan filayaa dhegaystayaal fara badanna inay si weyn uga heleen codka macaan ee faadumo cali cilmi haldha iyo heystii dabayl yahay waraaqihii aan dib ugu laabanay warqadan waxay ka timid aabe xasan diriye iyo hooyo sacdiye maxamed ibraahim iyo hooyo faadumo maxamed ibraahim iyo caruurteeda iyo hooyo abshiro maxamed ibraahim iyo caruurteeda abti cismaan maxamed ibraahim iyo caruurtiisa iyo sadiiqa xasan diriye iyo caruurtiisa iyo cabdikhadar xasan diriye cabdiqaasim xasan diriye maxamed xasan diriye waxaa loo yaqaanaa cadde iyo sidoo kale deeqa xasan diriye iyo caruurteeda iyo raxmo xasan diriye iyo caruurteeda iyo zamzam xasan diriye iyo caruurteeda dhammaan dadkani waxay tahaniyada u dirayaan saadaqa xasan diriye iyo shuhri cabdulqaadir maxamed oo wiil ku dhashay magaalada baydhabo janno ee taariikhdu markay ahayd baa layidhi afar iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay january sanadka laba kun shan iyo toban wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi haaruun saadaqa xasan diriye waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax u tara aamiin cashay dee waraaq kastoo lasoo qaaday imka waa dhalasho oo dhalasho Waraaq- saarifkir waa barwaaqada badan barwaaqadaa badan oo waqti badan baad soo sheegayseen Laak- arooskii laakiin welina ogow inay wiilal dhasheen baan aad u akrinayna dee anigaba wiil baanba gacanta ku haya tahaniyad dhalasho weliba meelo kala duwan bay inaga soo gaadhayaan waa garat waxaa lagu bilaabay een, asalaamu calaykum bahda v o a calaykum salaam baan ku leenahay magacaygu waa mukhtaar kala fure buu leeyahay oo jooga dalka kenya gaar ahaan xerada qaxootiga ee xagardheere waxaan tahaniyad dhalasho halkan uga dirayaaba uu leeyahay annagoo kale ah mukhtaar kala fure iyo aamine ibraahim amiinow iyo siciid kala fure iyo maxamed kala fure dejiyo sheekh iyo nafaxaad sheekh inginaar baa layidhi inginaar inginaar borow waa garat magaca saasaa loo dhigay waxaa laga yaabaa qofku inuu si khaldan usoo qoro inuu saataa inoo suuragal marka adigu aad kuma lihdo sideed u qorayd umaad u akrisa say u qorayd marqaati baan kaaga ah bagaal balaag dhagaxley faarax lamaane ali africa manastaro doctor ismaano caddey dadkaas iyo dhammaan dad aad u badan oo waraaqda ilaa xagga dambe taxan marka kama gaadhsin karo dhammaanteen bay leeyahay annagoo isku duuban waxaan halkan tahaniyad dhalasho uga diraynaa xasan aadan abuukar iyo muno cabaas cabdulaahi oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee funuura shan iyo labaatankii bishii koowaad ee labada kun iyo shan iyo tobanka waxaana wiilkan waxaa loo bixiyey maxamed xasan soo barbar ayaan leenahay ayaa layidhi aamiin warqadan aan soo qabtayna sidoo kale waa dhalasho weliba waa dhalasho wiil waxbaa salagla miyaa dhihi jirta markan oo kale warqadanna waxay ka timid oo ugu horreeya asxaabta ku qoran xaaji gurey cali biixi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa yuusuf cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdulaahi daahir jaamac iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer cali biixi waxay kala joogaan baa layidhi seattle washington dalkan maraykanka minnesota isla dalkan maraykanka iyo sidoo kale dhagax buura jigjiga iyo meelo kala duwan waxay hambalyo iyo bogaadin iyo duco aan lasoo koobi karin ay hawada u marinayaan cabdifataax gurey cali biixi iyo idil maxamed cabdulqaadir oo wiil lagu dhashay diridhab ah dalka ethoobiya ilaahay ha ka dhiga bay leeyihiin kii anfaca dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa magacana dib baa loo dhigtan malayna weli waa la isku haystaa may kaasa loo bixiya may kaasa ku fiican ka ah marka waxaan leenahay allaha soo barbaariyo oo ha noqdo kii soo weynaaday wanaagsanaada cashay bal haddad heestan inoo raacisa dhinacayga usoo rixda markaan heesta heesta dhinacaagaan soo riixi maxaad is leedahay ama dhinacayga waa tahay waxaan soo qabanayaa hees kolleyba si weyn looga heli doono inkastoo dadka qaar ay yidhahdaan caasho waxay soo qabataba waa wax wanaagsan hay hay dee- dee fankaa lagugu tuhmaya ah oo waxeeda waxay leeyihiin haddaad wax ka sheegto waxbaa idin kala qabsanaya waa tahay waa hees aad u wanaagsan sida aan qirayo dhegaystayaal badanna ay la qiri doonaan markay dhegaystaan waa heesta halkudhegeedu yahay aayatiin kuwar iyo codka macaan fanaanada xabiibo xasan tooxo
uurkiyo qalbiga haddii aadan ku owl ubaxiyo jacayl kulaman uurkiyo qalbiga haddii aadan ku owl ubaxiyo jacayl kulaman eelkaada wadnaha ku abuurtay baana abid iga bogson nafku aaminka sida eeri dhaban day wayday olol dee wallaahi hees aada u wanaagsanoo waan iska garanaya inaan dooqaagu marka markhaati baad ka tahay markhaatigii anaan furay intaan cid kaleba loo tegin waa tahay dhegeystayaal badanoo dhegeysanayna waxaa laga yaba in yidhahdaa markhaatigaas alelehe ismaaciil kuma khaldamin waan gartay marka bal maynoo bilaabo waraaqaha mise adaa bal ku dhufo midaad hayso dhinaciigana sidaan horeba u sheegay adnaad u sheegtay waxaa aada u dhooban waraaqa dhalasho haye marka anigu waraaq aroos baan gacanta ku hayaa waa tahay mid dhalashaan daba dhigi doona aniguna degmada caabud waaqo baan welibana aadaya tahniyad aroos ayaa halkan la leeyahay waxaan halkan tahniyad aroos ka diraya shaqaalaha radio daljir ee degmada caabud waaq oo uga horeeya maamulaha idaacadda maxamed maxamuud naasir baa lagu sheegay waraaqda agaasimaha daljir caabud waaq muxiyadiin cabdi geelle weriye ayaanle cabdulaahi jaamac weriye mawliid jaamac faarax sharmaarke cabdi khaliif samsam cabdulaahi muuse khadro axmed xuseen dhammaan shaqaalaha raadiyo daljir caabud waaq iyo dhammaan ilmo cabdulaahi qoorugaab iyo ilmo calas cartan iyo dhammaan ardayda wax ka barata jaamacadda galguduud university ee degmada cabdiwaqayaa layidhi waxay tahniyad aroos u dirayaan farta iyo faraantiga baa layidhi boqorka iyo boqoradda faraska iyo geenyada wow oo kale ah maamulaha jaamacadda galguduud university macalin cabdiraxmaan calas cartan iyo marwadiisa samiiro cabdulaahi qoorgaab oo arooskoodu ka dhacay magaalada cabudwaaq afartii bishan february sanadka labada kun iyo afariyo tobanka ducaduna waa xaggiina ayaa la leeyahay casha waxaan ugu duceynaya arooskaas in ilaahay ka dhigo midkii barakoob warqadanah waxay ka timid waa tahniyad dhalasho wariyaha v o a ee gobolada dhexe xuseen xasan dhaqane iyo maxamed cismaan makaraan iyo axmed cabdi caraale iyo kaaho cabdi caraale caasho cabdi caraale iyo faysal cabdi caraale iyo eedo timiro caraale afrax iyo faysal caraale afrax iyo cabdulqaadir cumar caraale iyo ugu dambeyntii aadan cumar caraale dhammaan dadkani waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aadan cabdi caraale iyo qaali cabdi iidow sabriye oo ay gabar igu dhalatay magaalada beledweyne gaar ahaan baa layidhi xaafadda kooshin waxaana ay leeyihiin allah ha ka dhigo midii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin waraaq halkanaan gacanteeda ku hayana waxaa leeyahy marka hore waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan kaa qaadnay ayaan leenahay marka xigta annagoo kale ah hooyo faadumo gurxan maxamed aabo xayir qaasim cabdi ee doosareedo cali macalin iyo carruurteeda nuur xayir qaasin iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa axmed shukri dool iyo xaaskiisa cabdulaahi xayir qaasin iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa aadan xuseen axmed xaaskiisa iyo carruurtiisa bishaaro qayir qaasin xasan qayir qaasin iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa maxamed sheekh cabdulaahi xaaskiisa iyo carruurtiisa liin aadan xaashi oo ku magac dheer liiney oo kala jooga degmada doolo jigjiga degmada bohol garas diido caano iyo doolla addo waxaan filaya waa dowlad deegaanka soomaalida doolow caddo iyo doolow soomaaliya iyo Doolow bolgaras Caddo.
marka waa qayb ka mid a etoobiya iyo qayb ka mid a soomaaliya waan waa gartay halka xuduuduhu iska galaan xuduudihii baa la tiriyey waxaan hambalyo dhalasho u diraynaa baa layidhi mudane faysal xayir qaasin iyo marwe faadumo mursal geedi oo wiil ugu dhashay degmada doolo baay ee gobolka afdheer waxaana loo bixiyey baa leeyahay cabdirashiid faysal xayir waxaana leenahay soo barbaar oo noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamiin aniguna aamin ayaan raacinayaa heesihii fure kama qodan sidaan filaya ismaaciilow heese wan wanaagsanna halkaana yaalaan oon loo kala harin soo xulistooda Een, cabdiraxmaan yabrow ha ugu horeeya cabdiraxmaan aad buu horta dooqiisaan uga helaayo dhinac walba saasuu heesaha markuu u dhegeysaad leedaha waaya taa kusoo qabo taa kusoo dara waa barnaamijkii bal haatan haddaan dhegeystayaasha mid ka mid a heesaha usoo qabto Hay.
daween nafteeda Wow.
Heesta la yidhaahdo.
Dawee naf- dawee naftayda waa ruqyo cali guutaale iyo Wow.
maxamed waa mid- Shariif.
waa tii aan islahaa alla ilah waa qudheeda dawee naftayda saas weeye waa hees mm, jacayl baa ka tasqayle dhegeyso
Thank
waran caashay bal heesta imka ay anigu horaa naga soo warramay bal markaaga
may hees jecel aada u wanaagsan heesan heesan wax badan wax ka soo iri waan gartay bal dad noogu beedo waraaqda xigta waa tahay dhambaalkan waxa uu ka yimid maryan waa warqad dhalasho waxaana ay ka timid maryan maxamed barkhadle iyo cali iidow sabriye iyo ayaan cabdi iidow liban cabdi iidow madiine cabdi iidow waa madiine iidow sabriye dahbe iidow sabriye iyo ruqyo iidow sabriye iyogu dambayntii nuuro iidow sabriye iyo saadaam cabdi iidow iyo yaxye cabdi iidow dhammaan reer iidow sabriye waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aadan cabdi caraale iyo qaali cabdi iidow sabriye oo gabar igu dhalatay magaalada beledweyne gaar ahaan baa layidhi xaafadda kooshin waxaanay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda inaguna aamiin ayaan ku daraynaa waraaq kale ayaan oo hambalyo aroos ayaan gacanta ku hayaa waxaa la yidhi assalaamu calaykum wacalaykum asalaam ayaan ku leenahay waxaan halkan ka salaamayaa ayaa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan kaa qaadnay salaan kadib wuxuu leeyahy waxaan rabaa inaad hambalyadan iisoo gudbisaan oo annaga kuu akhriyanaba dhammaan dadka kale ah faadumo xasan fiindhe faadumo axmed maxamuud farduus maxamuud axmed sahra maxamuud axmed farduus xasan fiindhe aamina xasan leyle xasan maxamed aamina maxamuud axmed dhammaan ilmo yuusuf cali fanax iyo dhammaan faamiliga reer cabdi kulumbo waxay tahniyad u dirayaan boqorka iyo boqoradda waa maxamed siciid maxamed qoorsheel ayaa layidhi iyo cawo yuusuf cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada boosaaso waxaan leenahay qoyskaa wada jira kuwa nabadgala noqda gacal iyo sokeeyaba gurkiina ku farax
saasay leeyihiin saasay leeyihin waa tahay iyaga macal ducadii soo raaciyay waa laynaga furtay allaha u aqbalaan leenahay warqadana waxa ay ka timid marka hore baa la yidhi waxaan halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo salaamaha gaar ahaan caashacuud iyo daanduray waa tahay anigu waan joogaa daandurayna malaha anau qaadaya waa tahay daandure waa ta adaa u ururinaya marka xiga ba yidhahdeen annagoo kale ah cabdi maxamed xuseen iyo maxamed xaaji nuur iyo cali wardheere xaaji iyo xuseen yuusuf iyo ibraahim macalin isaaq iyo aadan xuseen sheekh iyo cali macalin oo loo yaqaano luwayo iyo sidoo kale cabdi ibraahim aadan iyo maxamuud macalin dhammaan dadkaasi waxay joogaan magaalada muqdisho garowe baydhabo boosaaso iyo berdaale waxaanay tahaniyad aroos u dirayaan aabe maxamed xaaji ibraahim iyo hooyo maryan macalin ibraahim isaaq oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho taarikhdu markay ahay sideed iyo labaatankii bishaanu soo dhaafnay january sanadkan laba kun shan iyo toban waxaan leenahay bay yidhahdeen allah ka dhigo arooskii lagu nasto lagu nagaado laguna kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin iyagaa soo dhamaystirtay ducada iyo xogla israaciye hees baan dhegeystayaasha usoo qabanaa mise waraaqeen ku socnaa maxay kula tahay hees baan lahay noo soo qabo waa ta tafraaruq ma fiicna la yidhi soo ma saas wey waxaan soo qabanaya mise dhinacagan markan bal noo soo waxaan ku arkay xabaaradanba inaad aada u eegeyso waa tahay codadka xasan aadan samatar iyo sahra abukar cabdi sahra dawiy heestoodii dawa
daway dawa caafimaadey darmaan qurux laagu mariimay dareenka naftayda kiciya daway dawa caafimaadey darmaan qurux lagu mariimay dareenka naftayda kiciya deegan baxday ubax dilaacay waxaan damqashada kalgacalka darta u haraagana deegan baxday ubax dilaacay waxaan damqashada kalgacalka darta u haraagana maxaa gabalkoo dham yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danjeena inaanu kaco muxuu daaligu badnaa maxaa gabalkoo dham yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu hay danteena inaanu ka cunno xuudaaligu badnaa
codkaasi saare dawo iyo xasan cada samatar waxay gabagaba u yihiin idaacaddeenni gaar ahaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo idinla socodsiinayeen ismaaciil xuseen farjar iyo casha ibraahim aadan inta yar ee ka hartay wakhtiga yaga aan ismaaciil ka codsado qodobadee warkuugu dorkaroona mahadsanid george murjai oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kenya ayaa sabtida maanta lagu dilay magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya xildhibaanka oo ka tirsanaa xisbiga kabete ayaa toogasho lagu dilay isaga oo iyo laba ka mida ilaaladiisa iyo wadihii baabuurkiisa xildhibaankan ayaa rag hubaysanay ay weerareen xilli uu kasoo noqday kulan ay qoyskiisu lahaayeen saraakiisha aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa sheegay inaanay xaqiijin karin sheegashada ururka daacish ee tilmaamaya in doqoymo xagga cirka ah oo dalka jordan uu qaaday ay ku dhimatay haweeney u dhalatay dalka maraykanka oo ururkaas gacanta ugu jirtay haweeneydaas oo u shaqayn jirtay hay-adaha samafalka ee dalkan maraykanka haweeneydan u hadashay golaha amniga qaranka haweeney u hadashay golaha amniga qaranka maraykanka ayaa sheegtay inay si weyn walaac uga qabaan weerar wararkan soo baxaya wadahadallo u dhexeeya hogaamiyaasha ruushka faransiiska iyo jarmalka oo ku saabsan hindisaha nabadda ee dagaalada ka socda dalka ukrain ayaa maanta kusoo dhammaaday iyadoo aan laga gaadhin wax natiijo muuqata ah laakiin afhayeen u hadlay dalka ruuska ayaa sheegay in hindisahani hore u soconayo afhayeen u hadlay dowladda ruushka oo lagu magacaabo dimitri betskof ayaa sheegay in madaxweynaha ruushka putin hogaamiyaha dalka jarmalka angela merkel iyo madaxweynaha faransiiska francia olande iyo madaxweynaha ukraine peter boroshenko inay yeelan doonaan wadahadal xagga telefoonka maalinta axadda ismaaciil aad baad u mahadsantahay idaacaddeenii galabnimo intaasay ku eg tahay ismaaciil xuseen farjar anigoo maxamed culax sadaan la socodsiinayay intaan kulmayno caawa toddobada fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.